mahmaahyadii cutubka shanaad wiilkaygiiyow xigmaddayda dhegayso oo waxgarashadaydana dhegta u dhig si aad digtoonaan u dhowrtid oo ay bushimahaaguna aqoon u xejiyaan waayo naagta qalaad bushimaheedu waxay daadiyaan malab oo afkeeduna saliid buu ka sii macaan yahay laakiinse aaqirkeedu wuxuu u qaraar yahay sida geed dacareed oo kale wuuna af badan yahay sida seef laba af leh cagaheedu dhimashay ku dhaadhacaan oo tallaabooyinkeeduna waxay u jeedaan xagga shii'ool waddada nolosha iyadu aad uguma fiirsato jidadkeedu waa leexleexdaan oo garan kari maysid haddaba sidaas daraaddeed wiilashooy bali maqla oo ereyada afkayga ha ka teginna jidkaaga ka fogee iyada oo albaabka gurigeeda ha u dhowaan si aanad sharaftaada kuwa kale u siin oo aanad sannadahaaga kuwa caloosha adag u siin si aan shisheeyayaal maalkaaga uga dhergin oo aanay wixii aad u hawshootay guri ajanebi u gelin si aanad ugu dambaysta u barooran markay hilibkaaga iyo jidhkaaguba baaba'aan oo aad tidhaahdaan sidee baan edbin u necbaaday oo qalbigayguna canaantii u quursaday codkii macallimiintaydii ma aan addeecin oo dhegtana uma aan dhigin kuwii wax i baray anigu waxaan u dhowaa inaan shar kasta falo anigoo ku dhex jira shirka iyo ururka berkaddaada biyo kacab oo ceelkaagana biyo qulqulaya kacab ma hagaag baa in ilahaagu debadda u daataan oo ay durdurraduna dariiqyada maraan iyagu ha ahaadeen kuwaaga oo keliya oo yaanay u ahaan shisheeyaal adiga kula jira ishaadu ha barakaysnaato oo naagtaadii aad yaraanta ku guursatay ku faraxsanow iyadu ha ku ahaato sida deerada jacaylka badan iyo sida cawsha quruxsan goor walbana naasaheedu ha ku deeqeen oo had iyo goorna jacaylkeeda ku faraxsanow haddaba wiilkaygiiyow bal maxaad naag qalaad ugu faraxsanaanaysaa maxaadse naag shisheeye ah naasaheeda u qabsanaysaa waayo jidadka dadku waxay hor yaalliin indhaha rabbiga oo isagaa fiidhiya waddooyinkiisa oo dhan kan shar kale waxaa qabsan doonta xumaantiisa oo waxaa isaga lagu soo xidri doonaa xarkaha dembigiisa wuxuu u dhiman doonaa edbinla'aanta oo isagu wuxuu ku dhex amban doonaa badnaanta nacasnimadiisa